waad mahadsan tahay abubakar ibraahim geedi saq dhexe oo xalay ka mid ah waxaa soo gebagaboobay wararkii aadka u cuslaa ee ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan gaar ahaan qeybtooda naftooda horayaasha ah ay ku qaadeen ee saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamada sirdoonka xukuumadda kaabul kaasoo ku yaala gobolka samanjaan ee waqooyiga dalka afghanistan imaaradda islaamiga afghanistan waxay baahisay macluumaad hordhaca oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkan aadka u cuslaa ee caalamka iyo warbaahintuba ay hadal hayaan afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan dabiixullaahi almujaahid ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in weerarkan ay fuliyeen saddex mujaahid oo ka tirsan guutada naftood horayaasha imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo kale ahaa xaafid moxamed kandahaari iyo beytullaahi zaabili iyo sayf baktikawaal ee waxaana weerarka uu bilowday ee duhurnimadii maalintii shalay iyadoona lagu dahfuray qarax aad u weyn oo uu fuliyey mid ka mid a naftood horayaasha kaas oo adeegsanayay gaari walxaha qarxa laga buuxiyey naftiihuraha markii uu camaliyadda fuliyey islamarkaana uu meesha ka saaray ee dhammaan difaacyadii laga ilaalinayay saldhigga military ee ku yaala magaalada aibik oo ah xarunta wilaayada samanjaan waxaa saldhigga gudaha u galay laba mujaahid oo ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan kuwaas oo saacado xiriir ah ka dagaalamayay gudaha saldhigga halkaasna ku gumaaday in badan oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa gudaha ee ka tirsanaa sirdoonka xukuumadda kaabul abuubakar inta haatan la xaqiijiyey waxaa weerarkan lagu dilay afartan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka iyo saraakiisha sirdoonka xukuumadda kaabul oo ay ku jiraan sida bayaanka ka soo baxay imaaradda islaamiga afghanistan lagu sheegay saraakiil aad u sarsareysa oo ka tirsan qeybta sirdoonka ee xukuumadda kaabul waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay toddobaatan iyo laba askari oo iyaguna saraakiil ku jiraan waxaa intaa dheer in goobta ay ku burbureen dhismayaal aad u fara badan gawaarida dagaalka iyo qalabyo kale oo muhiim u ahaa ciidanka xukuumadda kaabul gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana xusid mudan in xilliga uu weerarku dhacayay uu saldhigga ka socday kulan aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarsaraysa ee dhanka sirdoonka qaabilsan ee xukuumadda kaabul xilliga uu kulankaas socday ayuu weerarku dhacay waxaana muuqanaysa in imaaradda islaamiga afghanistan ay ka warreysay ee waxyaabaha ka dhacaya gudaha saldhigga taasoo dabcan soo dadejisay in mujaahidiintu ay tallaabo ka qaadaan afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh dabiixullahi almujaahid wuxuu shaaca ka qaaday in saldhigga ku yaala magaalada aibak ee gobolka samanjaan ee waqooyiga dalka afghanistan mujaahidiintuna ay weerarka ku qaadeen uu ahaa halka laga soo abaabulo ee islamarkaana laga soo qorsheeyo weerarada habeen guuraynta ah duqeymaha cashwaa'iga aan loo meeldayin iyo weliba shirqoolada ka dhankaa dadka muslimiinta ee ku nool gobolada dhaca waqooyiga dalka afghanistan tallaabada ay mujaahidiintu qaadeenna looga jawaabayey ee falalkaas tacdiyada u badnaa ee laga soo abaabulayay saldhigga ku yaala gobolka samanjaan ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen weerarkan aadka u weyn imaaradda islaamiga afghanistan waxay shaaca ka qaaday inay si dhow ula socoto ee dhammaan ee dibindaabyada iyo mu'aamaraadka ay soo qorsheynayaan ee ciidanka xukuumadda kaabul iyo saraakiishooda mujaahidiintana ay isku howli doonaan inay kashfiyaan oo ay bannaanka soo dhigaan qorshayaasha xukuumadda kaabul sida ay tahay oo ay ku habboon tahayna uga jawaabaan ee sida uu sheegay afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan sheekh dabiixullaahi almujaahid warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay madaxda xukuumadda kaabul iyagoona isku dayaya inay qariyaan ama ay ka bansheegaan khasaaraha rasmiga ee halkaas ka dhashay waxaana sida looga bartayba ay ku faaneen in weerarka ay si dhaqsiya usoo gebagabeeyeen inkastoo taasi ay wax kama jiraan tahay sida ay soo gudbinayaan wariyaasha ku sugan dalka afghanistan oo weerarka wuxuu bilowday xilli duhur ah wuxuuna soo gaaray ilaa iyo xalay taas oo muujinaysa in weerarka uu saacado xiriir ah socday ee ciidanka xukuumadda kaabul waxay aad isugu howleen inay qariyaan ee khasaaraha ka soo gaaray ee weerarkan cusub iyadoo gebi ahaanba warbaahinta iyo dadka shacabka xitaa loo diiday inay ka agdhowaadaan ee saldhigga uu weerarku ka dhacay ee gobolka samanjaan ku yaala waxaana taasi ay muujinaysaa in goobta uu halaag ba-an ka dhacay islamarkaana labada dhinac ee dagaalamayay aanay waxba isku reeban ugu dambeynta abubakar howlgalkan wuxuu qeyb ka yahay silsilada howlgalada alfatxi ee ka soconaya wadanka afghanistan kaasoo ay ku dhawaaqday imaaradda islaamiga afghanistan ee islamarkaana looga gol leeyahay in wadanka afghanistan looga xoreeyo shisheeyaha kusoo duulay maamul islaami ahna dalka looga dhiso waxaana muuqanaysa in imaaradda islaamiga afghanistan maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso awoodeeda militariga ah kuna dhaqaaqayso oo ay fulinayso camaliyaad ee waaweyn oo ay dhiiranaan adag ka muuqato howlgalkanna wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dhow imaaradda islaamiga afghanistan ee garabkeeda warbaahineed ee muasasada alhijra lagu magacaabo ay baahisay filim aad u xiiso badnaa kaas oo lagu soo bandhigay xaflad lagu soo xirayay mucaskar ay leeyihiin istishaadiyiinta imaaradda islaamiga afghanistan waxaana saraakiisha ugu sarsareysay imaaradda islaamiga afghanistan oo si gaara ula hadlay ragga istishaadiyiinta ee mucaskarkaas loo soo xirayay ay shaaca ka qaadeen in imaaradda islaamiga afghanistan ay sii wadi doonto jihaadka marnabana aanay ka tanaasuli doonin ragga filimkaas lagu soo gudbiyey waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka amiirka imaarada islaamiga afghanistan ee mulla siraajudiin xaqaani kaasoo sheegay in jihaadka uu sii socon doono الحمد لله ثم الحمد لله alxamdulilah imaaradda islaamiga waxay ahmiyad gaara siinaysaa howlgallada jihaadiga iyo tababarka mujaahidiinta iyadoo sidoo kale ihtimaam gooni ah siinaysa farsamada iyo soo saarista qalabka militariga iyadoo aan la khasaarinaynin fursad weliba oo ay hesho waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka wadahadallada siyaasadda sharciga ah waa qayb kale oo ka mid a halganka iyo jihaadka aynu ku jirno waxaana muhiim ah in la ogaado in wadahadallada aynu ku jirno aanay marnaba ka dhignayn inaan dayici doonno oo aan faraha kala bixi doonno arrimaha jihaadka iyo horumarinta ciidamadana militariga waxaan u hambalyaynaynaa mujaahidiinta shahaadadoonka ah ee ka qalin jebinaya tababarka allah waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo dadaalada ay bixiyeen kana dhigo halyeeyo waaweyn oo uu islaamku leeyahay
او په دې رسمي گذشت کې برخه لري مبارکي وایو الله دې دوی سعي قبول کړي waxaa sidoo kale ka mid ahaa ragga filimka ka soo muuqday mulla yacquub oo ah mas-uulka caskariga ee imaaradda islaamiga afghanistan oo sheegay in ciidanka mujaahidiinta imaaradda islaamiga afghanistan ay allah fadligii awoodooda aad u korortay hogaankuna ay ku dadaali doonaan sidii marba marka ka dambeysa ay usii xoojin lahaayeen awoodda ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan oo ah sida filimka lagu sheegay ragga ay tahay inay difaacaan maamulka islaamiga ah ee la filayo in wakhtiyada nagu soo aadan ee dhow markay shisheeyuhu ka baxaan wadanka afghanistan ee guud ahaan uu ku faafo oo laga dhiso ee wadanka muslimka afghanistan